bismillaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii lix iyo siddeetanaad ee tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir
alxamdu lilah sali allaahuma calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi wasalam wabacd suuratu ruum baynu maraynay aayadda labiyo labaatan allah waxa uu soo xuseeyey awoodaha aada u cajaa'ibka leh isaguu leeyahay aayaadkiisana uu ku tilmaamay wa min aayaatih waxaa ka mid ahaa wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma culamaau tawxiid qaarkood waxay yidhahdaan siday aayaadkiisa u noqonayso sawjiyadani waxaa ka mid ah wixii aan isaga ahaynima lamaane ayaa uu noqday laakiin ka aan lamaano ahayn ee alaxad alsamad alfard aladi lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad waa isaga un sidaynu ku arki doonaa aayadaha dambeba dee ilaahay baa yidhi wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacalakum tadakaruun fi suurati daariyaat waxolema lamaanu yeeshay laakiin ilaahay waa keli ina allaha witrun wa yuxibu lwitr wixii tarmayey noolihii nabaataadkii intuba lamaanay noqdeen wajacala baynakum mawaddatan waraxma aimada qaarkood baa ku fasiraya ubadka oo kale oo mawadadan iyo kalgacalkan dhex yaalla labadii isqabay ubadka buu noqday bay idhaah leannagu haddii aan ubadkaasi jirin kalgacalkaasi ma dhammaystirmayo waase caam weeye wa min aayaatihi waxaa ka mid a khalqu samaawaati waalard abuurka samooyinka iyo dhulka ilaahay sida cajaa'ibka badan u abuuray ee aynu arkayno ee quruxda badan ee wanaagsan ee cid la imanayso keeni karta aanay jirin wakhtilaafu alsinatikum waalwaanikum wakhtilaafu alsinatikum luqadihiinna carabadiinna oo isweydaarsan kala duwan iyo waalwaanikum midabadiinna dadka luqadahoodiina way kala tegsan yihin midabkoodiina wuu kala tegsan yihin taa laftigeedu maxay ka mid tahay ilaahay aayaadkiisa waa xigmadaha qofka muuminkaa uu kasoo faa'iidayo markuu xajka tago waxau arkayaa intaasoo ummadood oo wada muslimiina oo walaala ah oo kala luqada oo kala midaba iyadoo luqadaha markuu midi ku hadlayo luqadiisa mooyaane dadka kale kolkuu maqlo shimbiraha waxba ugama duwana sidaa shimbiruhu marka ay hadlayaan ama juujaan leeyihiin sidaasoo kaleunbay qofka uga dhigantahay luqadda aanu garanayn mahmaa uu dadaalu is idhaahdo luqadaha ku takhasusna aada bay u yartay wuxuu ka baran karaa dee dhowr kun oo luqadood baa lagu tilmaamaa qaarkood ilaa shan kun oo luqadood bay ku sheegayeen marka cumuuman taana ilaahay baa waaqicooda ah oo isagaa bara oo u dejiya luqadda dadku ma dejistaana isagaa bara rabbi oo u fura carabka midabkiina waa sidaasoo kaleo qaarna caddaan bay la dhalaaleen qaarna madoobay sida qulka la dhalaalaya faariqa udhexeeya iyo siay u kala tegsan yihiin aad bay u kala fog yihiin ilaahay baa labadaba abuuray inna fii daalika la aayaatin kaa calaamooyin baa ugu sugan lilcaalimiin dadka aqoonta leh caalim caalimun caalimiin waa jamcun mudakaru saalim mufradkiisu wiya caalim marka caalimiintu waa dadka dee aqoonta leh kii aan aqoonta lahayna kaafilihii weligiiba ha diraaseeyo weligiiba khabiir luqadaha ku ahaaday iyo shu-uunta ijtimaaciga ee bulshada laa yastafiid waxba kalama baxaya halkan aayad oo wax iska caadiya buleeya dabeecadda dadkaasitana wa min aayaatii waxaa ka mid a manaamukum bileyl seexashadaa seexanaysaan habeenkii iyo wanahaari maalintiibaa seexanaysa iyo wabtiqaa'ukum min fadlihi dheeraadkiisa ilaahay baa raadsanaysaan wabtiqaa'ukum doonidiinna aad raadsanaysaan ee shaqo tegaysaan min fadli ilaahay dheeraadkiisa aad raadsanaysaan taasina waxay ka mid tahay aayaadka ilaahay habeenkiiyo maalintiiba waa la seexdaa wayse sii kala mudakarsanta way sii kala macaantay kala tayarantay hurdadu labada jeer oo dee habeenkii asal u ah maalinkiina waa nasasho marka labada jeer iyaguba manaamkaas waxa uu ka mid yahay iyo seexintaa qofka la seexiyey ee loo raaxeeyey ee maskaxdiisa isbedeshay iyaba waa nooca ayada tusinaysana geeridu say dee insaanka ugu imanaysaa inay tanu la mid tahay iyo soo noolayntuba waa soo toosidun iyabaa waibtiqaa'ukum min fadli raadinta aad raadinaysaan arsaaqadiisa oo isagaa idin diyaariyay labadaba inna fii daalika la aayaatin liqowmin yasmacuun dad markaa wax maqlaya ayaa aayada ugu sugan yihin oo dhaguhu furmeen haddii laakiin kuwani qaar dhagahoodu ay xidhan yihiin oy furaysan yihiin oo xagar ku go-an yahay dhagahooda hadday yihiin waxba uma kuma baraarugayaan tani wa min aayaatihi waxaa wa min aayaatihi yuriikum lbarq marka waa ficil xarfu masdaro xadfan yahay sida meeshu markaa dee madmuunku uu tusinayo wa min aayaatihi yuriikum lbarqa an yuriyakum lbarq inuu hilaaca idin tusiyo aayaadkiisay ka mid tahay hilaac buu idin tusinaya wagagac odhanaya khawfan oo damacan idinkoo labadaa isugu jiro dadka qaar way cabsadaan oo waa kii aan damac badan roobka u lahayn qaar sida musaafirka oo kale qaarkoodna way damcayaanoo rajahooda iyo quudarayntooda aad bay u badan tahay oo waa dadka xoolaha daajinaya wax beeraya ee deegaanka ah ama qofkiibaa mar qura khawfan wa damacana oo wuxuu leeyahay ilaahaw nicmadanna siiyo nuqsaanteeda naga ilaali nuqsyahaaf wuxuu ka cabsanaya nuqsaantay leedahay nicmadanna damac buu ku yihi daamic وينزل من السماء ماء حق كرو إلهي بيه كسو دجيا فيحيي به الأرض بعد موتها دولكي بكنا ولا يا انتو دولكو دين تكدي دولكي انتو قو نغضي او باروبو إلهي صون ولا إن في ذلك أرنتا وحكو السجن لآيات في ذلك كاغاس بالغولي إلا ذا واسم إشارة كاوي ذا لام كرت فقاشوت البامية واللام للبعد والكاف حرف الخطاب مركا لا يسوق يكا يلام كيف فقاشوت fogaan tusinaya iyo kaafko adiga lagula hadlayo wuxuu isugu soo ururayaa macnuhu inna fii daalik kaagaa lagu siiye lagu tilmaamay ilaadaa lagula hadlayaa dhaafinine la aayaatin liqawmin yacqiluun dad caqliyo garaad leh aayadaa ugu sugan saasay isu daba taalaayoo aayadda hore waxay ahayd liqawmin yatafakkaruun la aayaatin lilcaalimiin liqawmin yasmacuun liqawmin yacqiluun qofkii wuu fikiraya aqoon buu yeelanaya dheguu yeelanaya dabeetana caqligiisa waa inuu dhaadhaco waxaan loo sheegaya wa min aayaatii waxaa ka mid a an taquuma asamaau waalard cer iyo dhulba wuxuu ku taagan yahay biamri awooddiisa yaa haya ma dadku tiiraday leeyihin baa haya mise magnaday leeyihin bay ku riixayaan maya biamri ilaahay awooddiisay ku taaganta uma idaa dacaakum markuu idin yeedho dacwatan yeedhmo min alardi dhulka kolkuu idinka yeedho owlaadadow soo baxa malagii uu xil saaray marka uu cadhooga rabbi afuufo idaa antum takhrujuun waaba idinkoo soo murmudhlaynaya waa soo baxaysa nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu xusay ka ugu horreeya dadka soo bixi doona inuu noqonayo dabeedna wuxuunaan arkayaa buuhi nebi muuse oo carshiga ilaahay haysta ma garanaya buuhi inuu iga soo horbaxay iyo iyo in suuxdintiiba lagaga dhaafay wakhtigii doorusiina tii uu suuxay marka ha iga fadilina waa kii lahaa nebi muuse arrinkiisu halkaas u gaadhay وله من في السماوات والأرض وحو الله إلهي وحا السموينك يدوك كسوغا كل دمان كل وإحاطي شمول بيكينيس معناه كوبين حيال دير وحا عالمك كورا كسوغا يا وحا عالمك وسا كسوغا له إلهي قانتون كوا هاي رأوه قاسوي كوا أهلا إلهي وطيعي وأقبلي قانتون مركوا الله اسكدها في كويدي إلهي حسد ما مضنا كواس وهو الذي وإلهي يبدأ الخلق أبورك بلابا شيء والبا أبوركيس ثم يعيده إساقا سوع لنيا أبرك سآخرة سنة يدب صان ولينا إساقا بسوع لن وهو سوع لنت أهون عليه ويفضده شيء بلو قيسي سوع لنتي سداوحا فضد سوع لنتي سيلهي وحنكما أتكاذان وحا النبي وحسي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح حديث القدس إلهي كورينيه ilaahay baa yidhi ina bani aadam wuu i beeniyey umanay habboonayn ina bani aadam wuu i caayay umanay habboonayn beeninta wii beeniyey waxa weeye sheegidduu sheegay inaanan dib u soo noolaynin intuu dhintay kadib iyada oo aan kolkii horeba abuuray ayuu sidaa leeyahay cayda wii caayayna waxa weeye in uu sheegay inaan leeyahay walad iyo oori wa ana alaxad alsamad aladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad xadiiskaas waa saxiix weye anigoo keliya waxay la mid yahay aanay jirin ayuu sheegay inaan lamaana iyo ubad leeyahay marka taasina waa cay umanay haboonayn walahu lmathalu alaclaa ilaahay sifada sarraysuu leeyahay almathal alaclaa sifada sarraysa ayuu leeyahay fi samaawaati waalard caalamka kore iyo ka hooseba tilmaanta wanaagsan buu mar walba ilaahay leeyahay sidaa darteed baa sifooyinkiisa iyo magacyaashiisa aanad kuwa makhluuqa ugala mid dhigaynin markay qur-aanka iyo nusuusta ku soo aroorta sifo ilaahay uu leeyahayna qaacidada u taallaa waxa weeye laysa ka midlihi shay-un iyo walahu lmathalu laclaa mar walba sifada wanaagsan buu ilaahay leeyahay meella kama shabahaye makhluuqiisa wa huwa alcasiizu alxakiim daraba lakum waxa ilaahay idin yeelay mathalan tusaalu min anfusikum nafihiina idinka sameeyey tusaalahan oo caddaynaya inaan ilaahay waxba la- lala yeelan karin inaanay habboonayn inay ilaahay cid kale la wadaajisaan xaqiisa iyo cibaadadiisa keligii uu mutaystay cadaaladda idinkoo ilaalinaya idinkoo cadaaladda ilaalinaya ilaahay cid kale ha la wadaajinin xaqiisa marka tusaalahani wuxuu bixinayaa dadku waxay diideen inaanay habboonayn inay ilaahay u sugaan tusaaluhuna marka adiga uu kugu saabsan yahay iyo marka meel durugsan lagaaga soo qaada isku faham maaha laakiin kolka uu tusaalahaas naftaadaba laga soo qaado adigoo shucuurkiisii iskale iyo aragtidiisii iyo muuqaalkiisii wax badan buu ku anfacaya hal lakum buu ilaahay yidhi tusaale buu bixinaya hal lakum ma idiin sugnaaday mimaa malakat aymaanukum addoommaha idinku milkideena iska leedihiin ila addoommaha jiraye min shurakaa qaar idinla leh fii maa rasaqnaakum adduunyadaanu idin siinay waxaanu idinku arsaaqnay xoola ah addoomihiinna qaar idinla lihi miyay jiraan fa antum fiihi sawaaun oo aa ku siman tihiin idinku addoommo xoolihiinna idinla le oo ku siman tihiin miyay jiraan takhaafuunahum aa ka cabsanaysaan ka khiifatikum anfusakum sida idinku u kala cabsataan marka dadka caadigii shuraakada yihiin oo markaad had iyo jeer qof wax la leedahay dhaqdhaqaaqa iyo maamulka aad samaynaysa uma madax bannaanida hebel baad kala tashataa waxaanaad ka ka mildhowdaa ama aada ka dareen qaadata haddii aad waxaan keligaa iska yeesho armay ka cadhaysiisaa hebel bal xeeriyo ha xumaynina u kaadiyo hebel xusuusi arrintan aan la tashada hebel ayaa shariigu yidhaahdaa ka waxlala ka kale takhaafuunahum ka khiifatikum anfusakum addoommahaasoo uga cabsanaysaan sida idinku u kala cabsataan shuraakadiina caadigi taasi miyay jirtaa buu ilahay miyay jiraan addoommo wax idinla leh macnaa waa addoonkaad nahay oo xoolahaaga kula leh kow oo ku siman tihiin laba oo aada tixgelinayso sida qofka caadiga ee wax kula leh aada u tixgeliso addoon saddexdaa tilmaamood leh oo xoolahaaga ka midi miyuu jiraa maya qofna raalli kama ah addoonka laftiisaa mamluuka oo dee layidhi mimaa malakat aymaanukum xooluhu isba ka mid yahayoo yushtaraa wa yubaac waana lasoo iibsadaa waana lasii iibiyaa kii nooca ah ee xoolaha ku tirsanaabaa waxila yeelanaya nin walba madaxaa faaraya ilaahay baa yidhi kadalika sidaasaanu nufasilu laayaati aayadaha ugu cadcadaynaynaa liqowmin yacqiluun dad caqli leh kuwa garaad leh kii dema isaga waxba u bixi maaya balaayaa ku foorarta bal addoon yow daciifka ahi mid kula simanoo ina bani aadama ayaa diiday inuu kula yeesho wixii weliba ilaahay ku siiyey addoonka ilaahay baa leh adigana ilaahay baa kule xoolahana ilaahay baa leh saddexdiinaas inaad simantaan waa diiday oo waxaad leedahay addoonka iyo xoolahaba anaa wada leh waxna ma wadaagi karna kan ilaahay saddexdiinaba idin lahaa maxaad ula simaysaa wax kale wax kale maxaad ula simaysaa waa ceeb iyo caqliyad liidata weye caqliga nooca u fikray baa ilaahay u leeyahy soo noqo oo la baraarujinaya tusaalahaasaa ilaahay u bixiyey bal ittabaca waxay raaceen aladiina dalamuu kuwii dulmi falayaashaha ahwaahum rabitaankooday raaceen bikayri cilmin jahli bay ku raaceen qofku markuu aqoon leeyahay diinta hagta oo cilmigu tixgeliyaa laakiin kolka shahwadiisa iyo rabitaankiisa uu ka xoog bato jahli buu ku socdaa aqoontuna ma anfacdo faman yahdii yaa hanuuninaya man adalla allah cidda ilaahay u ambiyey qofkani wuu ka dhacay karkaar ku weydaartay yaa soo qabanaya dee cidna wamaa lahum min naasiriin waxu hiilinayana maleh qof ilaahay uu sii riixo kodaba ka dhacay karkaarkana weydaartay cidi soo qaban mayso dadku darxumaa ku dhacday intii ay qaan gaadheeni laakiin intoodii hore ilaahay inuu soo xanaaneeyo meel wanaagsan soo gaarsiiyey baa u xus diinta ilaahay bay dadku ilaahay bay ballan kula galeen wakhti ay yaryaraayeen oo uu soo ururiyo tegoo gaabayaashood ka soo ururiyey ballan buu ka qaado waxay idhahdeen ilaahay ow rabbiga iyagaata dabeedna diintaas iyo fidradaa wanaagsan buu qofku ku soo dhashay markii uu soo dhasho xoogaa la egaadu wax fahmay ayaa dad u baxay balaaya u baxday shaydaan iyo ehelkiisaa garab galay oo dabeetana gaalaysiiyey qofka maxaa u asala ma diin baa u asala mise diin la-aan diin baa u asala dadkana ilaahay ma darxumaynine dal iyo dadba ilaahay wuu wanaajiyey taasaa halkan rabbi uu ku tilmaamo waxau ihi fa aqim wajhaka liddiin wejigaaga diinta islaamka ku toosi wax badanoo ku dhabannaaninaya ayaa jira oo kolba dhan kuu duwaya oo ilaahay inaad waajahdaad qaabisho kuu diidane ilaahay diintiisa wejiga ku hagaaji xaniifan adoo rabbi u leexanaya diinta u raacaya fidrat allah ittabic fidrat allah ilaahay diintiisa raac fidradaasi waa islaamnimada allatii fadara annaasa calayha taasoo dadka uu ku abuuray waa uu ku soo barbaariyey taasaa u asala dadka gaalnima uma asalahee iimaan baa u asala taa raac laa tabdiila likhalqi illaah ilaahay abuurkiisa bedel ma leh doorin ma leh dadka ilaahay ma doorinine wuu dhammaystiray marka jumladu waxay u taallaa hab khabar iyo war laakinahaa inshaa'iya waa hab nahiiba xagga macnaha ka xisaabsanta laa tabdiila likhalqi illaah laa tubadilu khalqa allah ilaahay abuurkiisa ha bedelina ma habboona dadka sidaa wanaagsan buu ilaahay u abuurtae in la dooriyo alla doori ha ka dhigina dadka ilaahay ma doorinina idinku ha doorinina daalika addiinu alqayim diinta toosani waa fidrada iyo islaamka ah dadku diimo badan bay haystaane ta toosani waa taa ilaahay ummadda u dooray walaakina akara annaasi laa yaclamuun dadka intooda badani may garan adiga arkaya waxa durbaana baxaya maanta waxa durbaana baxaya ee diimo kala duwan oon islaam ahayn dad loogu yeedhayo inta la ambinayo rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi kullu mawluudin yuuladu cala alfidrati fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi kamaa tuntaju lbahiimatu bahiimatan jamcaa hal tuxisuuna fiiha min jadcaa aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam qofka bani aadamka ahi marka uu dhasho fidradii islaamku ku sugan yahay ee labadii soo dhalay ayaa gaal noocyadiisa kala duwan ka dhigaya waxaanu la mid yahay qofku markuu soo dhasho neeftan xoolaha ah maysha uxarta wixii la mid a neefkaa yara soo dhashay buu la mid yahay neefkaa waa iska salam oo uu caafimaad qabaa ee dadkuunbaa siday u calaamadsadaan oo xeradooda ay ugu duwaanay xoolahooda ugu daraan dhegjeex iyo gowl iyo fur iyo sumad gaara u sameeya waxyaabaa dee aad aragtay rifrifka ah ee dhagaha xoolaha iyo jidhkooda lagu sameeyo marka neefkaa xoolahee saafiga haddana dad u baxayo ee la suntanayo unbuu la mid yahay saasuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam alla wuxuu uhi muniibiina ilayhi ilaahay u noqda wattaquuhu ka cabsada oo aqiimu salaata ooga walaa takuunuu ha ka mid noqonina min almushrikiina kuwa gaalada ah min aladiina kuwii ha ka mid noqonina faraquu diinahum diintoodii kala goostay qaybay ka dhigeen wa kaanuu shiyacan iyaguna goosamay noqdeen kullu xisbin qayb waliba bimaa ladayhim waxaa agtooda fariixuun way la dhacsayn aa ku mabsuud waa waxay u arkaan inay ku ammaanan yihin ilaahay wuxuu ummadda faray inay isaga u midoobaan isaga inay addoommo u wada noqdaan ay keligii caabudaan iyagoo isku jamacsanaya o dheegaysa saaraya dadka waxa uruurinayana uu u tilmaamo waa diintu u keenay kitaab keligii u keenay kitaabkaa inay gacanta ku wada dhigaanoo kaasi ururiyo waxa uu rabbi tilmaamay kitaabkaasoo la seego inay tahay gaalnimo walaa takuunuu min almushrikiin gaalnimoa waxa looga dhacaana waa in dadku goosamo iyo qaybo noqdo qof walba uu hagaya rabitaankiisa iyo waxay ila tahay iyo waxaan idhi ayaa diinu noqda marka mushrikiintaa ka mid noqonina mushrikiinta astaantoodana waxa weeye diintoodii bay qaybiyeen qaybna way qaateen kutubihi lagu soo dejiyey qaybna way tuureen intani way noo sahlantay intaasi way nagu adag tahay faraquu diinahum diintoodii saasay u jarjareen aladiina jacaluu lqur'aana cidiin qaybay ka dhigeen waxyigii iyaguna waa qaybo waxay haystaana waa qaybo qolo walibana waxooday la dhacsan kulla xisbin bimaa ladayhim farixuun a'imada qaarkood sabcadaa waxay akhriyeen min aladiina faaraquu diinahum faaraquu markaa taarakuu diinahum diintoodii kuwii ka tegey mushrig waa ka diintiisii ka tegey ee isna faraara yeeshay dabeed marka dadku way ilaahay waa inay u midaysnaadaan ee keligii wada caabudaan xaquna waa inuu xukumaa oo iyagu ay noqdaan kuwo ku urura wixii gartooda kala jari lahaa ee iyagu ay ku midoobi lahaana kala xukumi lahaa waa waxyiga iyo diinta saasaa ilahay u tilmaamay dadku waa dad ilaahay diintuna waa tuu ugu talagalay addoomuhuna waa addoomo ilaahay oo ilaahay amaam allahi u siman halkaasaa ilaahay uu tilmaamay waxaa la idhaahda tafaruquna inuu cudur yahay dadku marka ay diinta faraha ka qaadaan kolkaaba way qaybsamayaan waxaa labaadoo ku dhacaya inay safgaran waayaan weligood bay isku luqad ha ahaadeen isku diin ha ahaadeen isku dhaqan ha ahaadeen haddana ma isfahmayaan waayo waxaa la isku fahmi lahaa waxyigan iyo barakada uu leeyahay kullu xisbin bimaa ladayhim fariixuun laakiin qofka muuminka ahi waxa uu ku farxaa uun waxyigiiyo diinta wuxuuse isagu yidhi iyo waxaan idhi laba qurux badnaa ee wixiisa waa la tuurayaa saasuu dareensan yahay haddii waxyiga uu khilaafo alla wuxuu uhi waidaa masa naasa dadka hadday taabato durun dhibaata dacaw rabbahum ilaahooday baryaan muniibiina ilayhi iyagoo u towbadkeenaya u noqonaya uma idaa adaaqahum markuu dhadhansiiye minhu xaggiisa raxmatan naxariis ee uu dhibka kolkuu ilaahay ka dulqaado idaa fariiqun minhum waaba iyadoo koox ka mid ihi birabbihim yushrikuuna ilaahooda ay wax kale la caabudayaan liyakfuruu si ay uga gaaloobaan bimaa aataynaahum barwaaqada iyo nicmadaanu siinay fatamatacuu raaxaysta buu ilahay yidhi isagoo la hadlaya kuwa noocaasa fa sawfa taclamuun hadhow bay idin ogaan doontaan marka qofka muuminkaa isagu sidan ma ahee ka gaalka abaa dareenkan leh oo waktigu dhibany u baahan yahay un ilaahay xusuusta waktiga uu baahan yahayna kibra oo farxa oo yidhaahda wax miyir qabo haddaad aragto kaana ilaahay wuxuu tilmaamay inuu istidraajkiisa iyo lugoyntiisa lugoyadiisa iskaga sii dhex jiro fatamatacuu fa sawfa taclamuun nicmada qofka muuminka ahi wuu ku sabraa waxaanu ogsoon yahay labada imtixaan imtixaankan dhibaatada iyo imtixaankan nicmada inuu ka nicmadu sii adag yahay naftuna xejin iyo xakamayn ay u baahantay ayuu ogsoon yahoo waa baraarugsan yahay wuu soo jeedaa lama tegayso am anzalnaa calayhim buu lahay a anzalnaa calayhim ma waxaanu ku soo dejinnay kuwan suldaanan kitaab iyo waxyi iyo daliil fa huwa yatakalamu isagu ku hadlaya bimaa kaanuu bihi yushrikuun waxa ay ilaahay kula caabudayaan waxa ilaahay la caabudayaan ku hadlaya oo markaa u noqonaya daliil ay soo qaataan ma waxaan ku soo dejiyey baa ilaahay uli suldaan iyo xujo xujadaasoo ku hadlaysa macnaha caddaynaysa waxaanay caabudayn inay gar u leeyihiin bal anzalnaana waa la odhan karaa bal anzalnaa calayhim suldaanan daliil iyo waxii baanu ku soo dejinnay fa huwa yatakalamu caddaynaya hadlayla hadalba wax lagu caddeeyaaye bimaa kaanuu bihi yushrikuun waxay ilaahay la caabudayaan caddaynaya xumaantiisa kaana ilaahay suldaankaana u keenay suldaan daliil caddaynaya waxaan inuu xun yahay ilaahay la caabudayaan waa loo keeno oo xiganaa intaasoo aayado kaga warrama mase haystaan suldaan iyo daliil caddaynaya garnimada waxay ilaahay la caabudayaan inuu gar yahay ilaahay baa waxau ihi wa idaa adaqna annaasa markaanu dadka dhadhansiino raxmatan naxariis farixuu bihaa wuunay ku farxaan wuunay ku mafsuulaan way isla weynaadaan wain tusibum sayi-atun haddii balaaya ay ku dhacdo bimaa qadamat aydiihim gacmahoodu waxa ay ka sababeen bimaa qadamat aydiihim gacmahoodu waxay horu mariyeen ay u sabab yihiin gef macnaha musiibaa ku dhacday musiibadaana waxa u sababa gacmahoodu waxay kasbadeen idaa hum yaqnatuuna waaba iyaga oo quusta markay nicmo helaanna waxay ilahay uhi farixuu bihaa dembi ay kasbadeen abaalkiisu kolku ku dhacana waxa la idaa hum yaqnatuun laakiin qofka muuminka ah sidaas maaha ilaahay baa yidhi ina alinsaana khuliqa haluucan idaa masahu sharu jazuucan wa idaa masahu alkhayru manuucan ila almusalliin sifaadkaa dad kale kuma jiraan waan ka soo reebay baa ilaahay wuri nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa waxa uu ku yihi cajaban liamri lmu'min ina amrahu kulahu khayr in asaabatu saraa shakana fakaana khayra lah wain asaabatu daraa sabra fakaana khayran lah walaysa dalika ilaa lilmu'min dareenka noocaas ma garanayo qofka muuminkaa mooye mid kale awalam yarow buu ilaahay yidhi miyaanay arkayn ana allaha yabsudu risqa inuu ilaahay arsaaqada u ballaarinayo liman yashaau cidduu doono wayaqdir wayaqdir wuu ku cidhiirayay ay calaa man yashaa cidduu doonana kanna wuu u fidiyey lixikma kanna wuu ku yareeyey lixikma labadaba isagaa ujeedo kale isagaa og mid waliba wuxuu istaahilo abuuray ina fii dalika laaayaati liqowmi yuuminuun kaa waxa ugu sugan dadka la rumeeyey waxay wax ku qaataan ay wax ku fahmaan arsaaqada iyo haynteeda iyo la-aanteeda aada bay ugu nuxnuxsanayaan aayaadku iyo arrinta dhaqaale maxaa yeele dadka waxaynu ogsoonnahay wax badan oo caalamkan ku nool oo ilaahay sheegay oo dhaqamo kala duwan raacay iyo waxyaabo kala duwan oo lala yaabo la imanaya xalla waxaas waxay u gaaloobayaan duunyo iyo waxay cunaan iyo waxay cabaan tixgelintaa la tixgelinayo ayay dadku ilaahay xaqiisii u lumiyeen kii ummadda u lumiyeen cadaaladda uga tegeen waxaasoo dhaqan oo foolx ilaahayna wuxuu tilmaamay arrimooo dhan inuu ilaahay gacanta ku hayo arsaaqadana inuu isagu hayo marka awood badnaan iyo qofka oo edab darro sameeya inaanu ku helaynine ilaahay inuu baryo addoonku ayay tahay oo isagu toosintiisana u aqbalo bal siyaabaha ilaahay uu toosiyo waxaa ka mid a sidan dhaqaalaha laftiisii waxyaabaha loo fahmaya waxaa ka mid a in wax laga bixiyo ilaahii u dhiibay addoonka ayaa yidhi intaana bixi hebel intaasuu kugu leeyahay haddii waxaan laguu dhiibaa wax ka bixi faatisii buu ilaahay yidhi dal qurbaaka dhawaalaha ah ee xigtada iyo tolka iyo qaraabada tiin xaqahu sii idaafadu waxay tusinaysaa lahaansho xaqahu waa kuu leeyahy adigu waad leedahay taystaintan uu leeyahy adiga ilaahay baa ku siiyey isagana ilaahay baa intan u cayimay inta waa loo cayimo wuu leeyahay baa lagu lidaalik bay fuqahadu tilmaamaan sekada haddii qofku uu maalkiisa ka bixin waayo dee dadkii shurakada kula ahaa sideedii qole shurakada kula ahaa macnaa inay calaa weji shurka way la leeyihiin xoolahan beersantka ama qadarka ay leeyihiin haba yaraado wayse la leeyihin lidaalik baanu waxna ka bixin karayn xoolihii waxna ka iibin karaynin ilaa waxaanu wixiisii siinin kii lalahaaye kii shuraakada ahaa ee lalahaa ayuu wixiisii ka dafiray markaa wixii uu iibin lahaa iyo wixii uu bixin lahaa iyo wixii uu muquulin lahaaba maba ansaxayaba oo mar walba haddaad afartan adhiga leedahay dee midh bay lahaayeen sideedan qolo marka midhkii isaga ahaa dee afartankii inba afartankii neef midba inbaa kaga jirta sakadii sidaa daraaddeed kaad u hamootee tidhaahda kan iibiba in baan ansixinoo shurakadu leedahay lidaalik baan qofka maanicu zakaa wixiisii aanay tasarufkiisiiba maadaama aanu kala tashan dee ciddii xaqan ku lahayd oo aanu siinin wixiisi aan waxba ka ansaxayn walmiskiina sii wabna sabiili sii miskiinka oo kii baahnaayahiyo iyo kii bulshada isaguna musaafirkaha daalika khayrun kaasaa u wanaag badan liladiina yuriiduuna wajha allah ilaahay wejigiisa kuwa doonaya kuwa rabbi dartii ula jeeda wey ilaahay wejigiisa macnaha haddaad wax bixinayso waxba haystusin cid kalena haysmaqashiinini waxaanoo dhamm uu sokeeyaaye ilaahay unula jeed ujeedunbuu kolley qofku u bixinaya cid wax bixisoon wax ku doonayni waa ilaahay liannahu alkariim alkariim waxa weeye cid wax bixisay oon abaal ka doonaynin oon ammaan ka doonaynin waa ilaahay tabaaraka wa tacaala addoonka uu siinaya waxna ugama baahno laakiin cid walo wax bixisayba qofka muuminkiina ilaahay buu wax kaga doonaya kaan si wanaagsan u bixinayna dee waaba kan isaguna ama ammaan ha ku doono ama abaale wa ulaaika kuwa sidaa yeelaa humulmuflixuuna iyagaa liibaanay oo horu maray dadka sidaa wanaagsan macnaha sadaqada meesheediina dhiga habkii wanaagsanaa ilaahay uu farayna u bixiya alla wuxuu uhi wamaa aataytum wixii aad bixisaan oo min riban min riban riba ah wixii aad la timaadaana riba ah liyarbuwa si uu ugu bato liyarbuwa si uu ugu bato fii amwaali innaas dadka xoolahooda si uu ugu bato falaa yarbuu cinda allah ilaahay agtiisa ma badanayo wamaa aataytum wixii aad bixisaan oo min sakaatin saka ah aad siisaan ciddii lahayd turiiduuna wajha allah ilaahay wejigiisiiyo dartii idinkoo ula jeeda fa ulaa'ika kuwa sidaa yeelay humulmudcifuuna iyaga laablaabaya sadaqadan oo sabab u noqda inay laablaabantay badato wixii xooladada maahisaan ee dadka xoolahooda ku dartaan idinka oo doonaya inay badato ebelow intaa qaado waan ku siiyey soo kordhi hadhow waa amaah maca siyaada ah haddii laguu soo kordhiyo falaa yarbuu cinda allah ilaahay agtiisa ma soo kordhayo hay-addu waxay xaaraantinimaysay markaa ribadii waxaa ribada la yidhahdee dadku ay bixiyaan ee xoolaha dadka ku darsadaan si ay u korodho ma kordhayso yamxaqu allaahu riba wayurbi sadaqaat wixii ribaa ilaahay wuu tirtiraa sadaqadana wuu koolkooliyaa waa kordhiyaa labadaa jumlee aayaddu markaa la macnata aimada qaarkood waa siday u badan yihinba malaha eh waxay leeyihiin aayaddu waxay ka hadlaysaa ribada ee waxay ka hadlaysaa hibatu thawaab waxa la yidhahdo hibatu thawaab waa qofkiioo wax bixiyo wax ku doonaya waa nooc iiba ama beeca oo hibada iyo hadyada aada bixiso mid waxba laguma doono oo taa qofku dee ilaahay un wax kaga doonayo wey mid baa iyadu jirta xagga sharcigana iska mubaaxa oon ajri lahayn oo la yidhaahda hibatu thawaab ayaan ku siiye adiguna dee wax ii keen intaasaan ku siiye dee adna intaa ii keenba qaalalkan shiriikaanka subagaa kasii qaado intaasoo rikood adiguna iiga soo dir imaaraadka markaad tagto waa nooc kale iibsiya marka nasku wuxuu tilmaamaya wamaa aataytum min riban wixii hiba ahee bixisaan liyarbuwa fii amwaali innaas dadka xoolaada si ugu kordho oo markaad qofkan siinayso ka kororhso ay kugu aada ugu meesha kugu jirto falaa yarbuu cinda allah ilaahay agtiisa ma kordhayo leanna dee waxaad ku doonaysay ku qaadatay waa nooc iibahun marka lama xaaraantinimaynin waxase meesha ka baxay ajrigii ajrigiiyo baabulbeec bay fuqahadu kaga hadlaan baabulbeec hibatu thawaab baa loo yaqaanaa waxay isku macnayn aayaddii kale ilaahay uhi walaa tamnun tastakfir waxaa bixin inaadoo ka kordhi leh oo qofka markaad wax siinayso kaga soo go iyo kaga kordhiso iyo wuu iga badin doonaa ujeedadaadu yay noqon ee iska siiyo ka had ابتغاء مرضات الله تهيبادنا كل وموضوع بلالان النبي عليه الصلاة والسلام وكيكا ورمي لها qofku inaanu dee aanay u banaanayn in uu ku noqdo hadii uu ku noqdana ay hunqaacadiisii ku noqday uu la mid yahay oo cidda keliyahe laga ogolaya isaga laftiisa iyadoonay u wanaagsanayn isna waa waalidka fa ulaaika hum lmudcifuun adaa u sababa adaa isu haya ajri inaad kordhisiyo inaad yarayso labadaba adiga ayaa isu haya markaas sababteedaad yeelanaysaa weeye hibadan saddex qaybood bay u qaybiyaan culimmadu oo hibatun limusaawin liaclaa aw liadna macnaha qof kaa mustawo hooseeya xagga da-da iyo haynta iyo inuu wax ku siiyo iyo qof kula mida iyo qof kaa sarreeya saddexdaba waa loo qaybiyaa waxa markaas nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu hibada aqbali jiray isagu dee hadiyadda iyo hibadu aqbali jireen sadaqadaan u qaadan jiray wax ka wanaagsan wixii loo soo hibeeye la siiyeyna waa ku jawaabi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam iskalamuu aamusi jirina sida fiicani waa in laga jawaabo weliba wax ka fiican gaal iyo islaam mid kastoo usoo hibeeyu ka qaataba waa uga jawaabi jiray waxyaabaha qaarkood oo aanu marka loo soo hibeeyo celin jirinna waa jiray sida udgoonka oo kale cadarka oo kale wuxuu odhan jiray culaysna ma leh waanu udgoon yahay sida uu tilmaamaya xadiidka saxiixu muslim ku sugan wuxuu nebigu u jideeyey calayhi salaatu wasalaam ummadda haddii qofka wax loo hadiyeeyo ase wuxuu kaga jawaabiya gacan u fidiyaanay jirin dee maxaa ciilaya ducadaba ha buurbuuro oo ha badiyo ma laa yashkur innaasa laa yashkur illaah qofka dadka u mahadnaqi waaya ilaahayna uma mahadnaqo siyaabaha loogu mahadnaqayana wuxuu jideeyey in uu qofku idhaahdo man qaala liakhiihi jazaaka allahu khayran faqad ablaqa fi hanaa qofka walaalkiisii macruufka u sameeyey ama wax siiye idhaahda jazaaka allahu khayran ereygaa yidhaahdaa faqad ablaqa fi hanaai ay fi ducaa ducadii wuu ku xeel dheeraaday ha qawadine oo ha odhanin waa duco dheer miyuu tiriyo oo masjuuca oo isku hagaagsan balaadaasa allah kaga dadku haddii duco badanna waxba daruuri maahae jazaaka allahu khayran qul waxaad tidhaahdaa buu ilahay yidhi siiruu filardi dhulka socdoo fanduruu eega kayfa kaana siday noqotay ha in baynu dhaafnay miyaa allaahu ilaahay aladii ilaahay weeye khalaqakum idinka ab idin abuuray idinka dadow uma rasaqakum isagaana idin raashimay oo wax idin siiyey uma yumiitukum wuu idin dili uma yuxyiikum wuu idin soo noolay intaas waxay tusinaysaa maamulkiina iyo wadwadkiina iyo wareejintiina iyo tasarufkiinuba gacantiisu ku jira hal min shurakaa'ikum buu ilaahay yidhi ma ka mid yahay dadow ilaahyaashiina man yafcalu mid samaynayo min daalikum kiinaa min shayin waxba intaasaa ilaahay uu sameeyaaye waxaa caabudeen dadow waaba la idin su-aalaye mid intaa samaynayaa ma jira laa ilaahay baa yidhi haddaba subxaana allah subxaanah ilaahay isagaa ka hufan inuu kuwaa la mid noqdo wa tacaala camaa yushrikuun waanu ka sarreeyaa waxay la caabudeen su-aashaasaa ilaahay uu soo dhigay ilaahay awooddiisu waa taase intaa ayaa qabtee la caabudaa aan isaga ahayn maya maxaa haddaa lagu caabudaayo ilaah ku yahay aflagaadadaa iyo edabdaradaa iyo gaalnimadaa aafaadkii ka soo baxay ilaahay uu baraarujiyo wuxuu ihi dahara alfasaadu balaayooyinkii way muuqdeen fi lbari waalbaxr bad iyo beriba balaaya isu baxday bimaa kasabat aydi nnaas dadku waxa ay gacmahoodu shaqeeyeen darteed iskamuu dhicinuune waa cudur acraad leh cudur sababala weeye cudurrada yimi iyo waxa isweydaaranayee duulayaa jarmis iyo sababo keenaa jira liyudiiqahum si ilaahay uu u dhandhansiiye bacda aladii camiluu wixii ay sameeyeen qaarkii macnaha wixii ay sameeyeena dembi ahaa ayaa qaarkii laga abaalinaya lacallahum yarjicuuna si ay u soo noqdaan marka addoommaha ilaahay waa waaniyey markii ay ka dhaceenna dakarahum xiinamaa nasaw wuu baraarujiyey kolka ilaaweyn siyaabuhu baraarujiyeyna waxaa ka mid a dee wuxuu ku dhuftay dubbihiisu ku dhuftay ama waxyaabuu soo gaarsiiyey dhibaatooyina oo fasaadka iyo imtixaanada adduunyada ka dhacaya bad iyo berriba ah taasi waa baraarujin bay tahy baraarujintaa kii aqbalee soo noqdee towbad keenaa ama ummaddii isxusuusatee dembigaa saxaa ee arrinkooda bedelaa waa dad ilaahay oo ilaahay way garteen kolkuu baraarujinayay haddii laakiin ay toosiba waayaan yaftax lahum alabwaab albaabadu markaa u furayaa waa la sii socodsiinaya falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay waa loo sii lugoynaya kolkaasoo way sii wadayaan xataa idaa farixuu bimaa uutuu akhadnaahum baktatan faidaa hum mublisuun ilaa araxda laga jabiyey iyagoon isogeyn marka fasaadkani waa imtixaanada dhacaya bal maanta caalamka eeg idaacadahana dhegayso warbaahinta u fiirso waxaa ka dhacaya meel walba balaaya isu baxday bad iyo beri iyo hawo iyo wadan walba waxbaa ka soo yeedhaya waxaasoo dhan ilaahay wuu tilmaamay sababaha keenaya inay tahay edabdarada iyo anshuxumada ummadda ka soo fushay qul siiruu socda dhe fil ardi dhulka fanduruu eega kayfa kaana siday noqotay caaqibatu aladiina kuwii cidhibtoodii min qablu hortiin ahaaday dar horaa idinka horreeyo edabdarro iyo anshuxumo iyo gaalnimo intaba ku dhaqaaqae bal waxay uga dhaceen eega iyo cidhibtoodii kaana akharuhum mushrikiin intoodii badnayd ilaahay bay ka gaaloobeen intoodii badnayd ilaahay bay ka gaaloobeen gaalnimo waxay uga dhaceen la garay faaqim wajhaka liddiin diinta wejigaaga ku toos alqayimi ee toosan diinta toosan wejigaaga ku toos macnaha qofku waa inuu hoggaansan yahay waa inuu sidii awr la faruur xiray garqaad leeyahay oo si fiican u tallaabsanaya marka la leeyahay wuu hoggaansan yahay hebel haddii hoggaan baa lagu xidhay waa inuu si fiican u dhaqaajiyo waa macnaha istislaamka an yastaslima alshaksu lilah inuu addoonku ilaahay u hoggaansan yahay marka la leeyahay waa inuu qof faruur xidhan yahay oo rabbigiisii aqbalay oon xaggaana eegeyn xaggaana eegeyn halkaa ku hagaag waa yahay wax walba waa yahay waa addoon saasuu abuuran yahay hadduu taa diidana dee waa inuu ilaahay awoodihiisii ku haysto min qabli an yaatiya intaanu imanin yowmun maalin laa maradda lahu noqod aanu u sugnaanin yoomkoo min allaahi rabbi ka iman doona maalin ilaahay uu keenayo oo aan noqod iyo cid celinaysaa toona jirin yoomku wuu yimid wuu imanayaa waa imanayaa wuu yimidba wax hor joogsan kara maleh oo baajinaya maalinka ilaahay addoomaha ayse soo hortaagi doonaan yowmaidin maalintaa qiyaamaha yashaddacuun yatafaraquun dadku way qaybsan yihiin saynu aayaadkii hore xalay kusoo maraynayoo dadku ilaahay hortiisa ma sinna waa qaybo man kafara ka gaalooba qaybahoodii baa ilaahay uu sheegay fa calayhi kufruhu gaalnimadiisu isaga ayay ku gondo xidhatay dhanna umay dhaafin ilaahayna waxba umuu yeelin laakiin isagay goodatay waman camila saalixan camal fiicanka falana falianfusihim yamhaduun naftooday u goglayaan fa ulaaika hum lmudcifuun falianfusihim yamhaduun gogol baad sii qaadatay haddaad halkan karaahiyeysanaysa inaad cirkana goglato cirkana huwato dhulkana goglato ood qaawanaaniyo gogol la-aan u baxdo haddaad karaahiyeysanayso dee halkaa maxaad u jeclaanaysa halkan ka sahay qaada waxaad goglan lahayd baa ilaahay uu kuleeyahy gogosha adaa isu haya falianfusihim yamhaduun waxaasi gogol buu yahay gogol janno iyo gogol naareedba la kala sheegay ilaahay baa yidhi liyaziya aladiina aamanuu si dadka alla rumeeye ugu abaaliyo wanaagga wa camilu saalixaati camalka fiicanna fala min fadlihi dheeraadkiisa dadka iimaan iyo camal fiican fala ilaahay fadligii sii suunaya innahu laa yuxibu lkaafiriina gaalada ilaahay ma jecla wa min aayaatii waxaa ka mid ah an yursila ariyaaxa dabaylaha inuu soo diro mubashiraatin iyaga oo bushaaraynaya oo roobka ka soo horeeya waliyudiiqakum iyo siuu idiin dhandhansiiye min raxmatihi naxariistiisa oo xareedda iyo macaanka ay leedahay iyo wixii ku soo baxay walitajriya alfulku biamri doonyuhuna waxay ku soconayaan awooddiisa badda dhexdeeda iskama socdaanoo matoorun ha ictimaadin oo ha cuskamine ilaahay awooddiisay ku socdaan walitabtaquu min fadlihi iyo si aa dheeraadkiisa u raadsataanoo doonida waxyaabaha loo marinayo bad waxaa ka mida si loo shaqaysto oo wax lasoo kordhiyo walacallakum tashkuruuna iyo si ay ilaahay ugu mahadnaqdaan waa cilla bacda cilla bacda cilla intaasoo dhan baa isdaba yaalla naxariistanaa timid si doonyuhu u socdaan si loo shaqaysto si loo mahadnaqo walaqad arsalnaa min qablika rusulan nebi maxamedoo waxaanu dirnay hortaa rusul ilaa qowmihim ummadahoodii baanu u dirnay fa jaa-uuhum bilbayinaati mucjisooyin bay ula yimaadeen bayinaadka qur-aanku uu tilmaamo marka rasuulka la diro waxaa ugu soo horeeyay alaayaat albaahiraat almucjizaat faintaqamnaa waxaanu ka aargudanay min aladiina ajramuu kuwii dembiilayaasha noqday ajramuu macnaha ijraamku waa xadgudubka iyo dembiga kuwaa intiqaam baa ku dhacay ilaahay cidduu ka aargoostay xaggay u kici wa kaana xaqan wa kaana nasru lmu'miniin mu'miniinta inaanu u hiilinaa waxay noqotay xaqan calayna mid dushayada aanu isa saarno nagu waajibtay anaa isku waajibiyey baa ilaha wuli qof imaanla inaan u hiiliyo ista yuu halmaamin oo yuu seegin wuxuu nasriga ku mudanayo anna yuu iqawadin ee ha isugo allaahu ilaahay aladii ilaahay weye yursilu riyaaxa dabayluhu diraa waa dabaylihii naxariista fa tufiiru saxaaban markaasay soo kicinaysaa ay soo ururinaysaa daruur fa yabsuduhu fi samaa wuxuu ku kala bixinayaa samada xaggan inaga sarraysa sama waa wixii inaga sarreeya une jihada sare ayuu ku kala bixinayaa daruurtii kayfa yashaau siduu doono miyay yaryar tahay mise way waaweyntay ma meel bay ku ururtay miyay baahday kayfa yashaa wayajcaluhu wuxuu ka yeelayaa kisafan qaybo qaybo dee kala googo-anoo midba meel ugu talagalay fatara alwadqa wadqiga hore aynuu soo marnay fii suurati nuur fatara alwadqa dhibicdii baad arkaysaa adigu haddaad saa u eegto roobkiioo da-aya yakhruju min khilaalihi isagoo saxaabka dhexdiisa ka soo baxaya mudh mudh mudh mudh mudh waa cajaa'ibta ilaahay bay ka mid tahy biyaha weel baa lagu shubaaye isku taagaan biyo banaankaasuun iska taagan bale cirkiiyo dhulka dhexdooda iska taagin waa biyo way horeenoo maraqaa laga furay iyagoo shaandhaa bay habkan usoo daatay diyaaraddiibaad ku dhex maraysaa waa iska dhex maraysaa wax mushkiladana ma leh balli ay dhex dabaalanaysaa ma jiro marka waa cajaa'ibta ilaahay ee muuqanaysa fa idaa asaaba bihi markuu ilaahay ku rido man yashaau cidduu doono fa idaa asaaba bihi marka uu u shubo dheh man yashaau min cibaadihi cidda uu doonay addoomihiisa kolkuu raxmaadkaa u shubo idaa hum yastabshiruuna waa iyagoo bushaaraysanaya faraxsan waa rooban yahay dhulku waa cokan tahay ciddu waa barwaaqaysan tahay oo waa goyaad baa lagu jiraa warku waa kaa way farxeen weeyi macnaheedu waxa ay taasi tusinaysaa waxba kale qabsan kari waaye kaliil iyo jilaal mid kasta aaye wuunay fadhfadhiyeen warshadana way istaan inay daruur kusoo da-siiyaan badana way kicin kari waayeen oo waxba way soo buufin kari waayeen sidii ay u fadhiyeen ee caalamka u eegayeen ay leeyihin waa abaar iyo waa kan ayuunbuu daayoo idaahum yastabshiruun awoodarrada halkaasay ka taagantahay wixii arsaaqadooda ku xidhnaaba wa in kaanuu waxay ahaadeen min qabli an yunazala calayhim intii aan la soo dejinin lamublisiina kuwa quustay bay ahaadeen min qabli qabla nusuuli lmadar intaanu madarku sooba degin way quusteen way quusteen nimankan caamada ah ee baadiyaha u badan maxaa ka yeersiiya waa labadii boqol waa kontonkii waa siddeetankii waxaas waxaanoo tiro ah waa quustii uun oo ay kolba yaabeen ay leeyihiin wallaahi halkana soo dhaaf halkana soo dhaaf rooba ma jiro ilaahay baa waxau ihi fandur eeg waladii yunazilu lkayfa min bacdi maa qanatuu wayanshuru raxmat ilahay waa ilaaha roobka keena wakhti ay quusteen waxba qabsan kari waayeen gaasoo dabeetana abaara inagu dhacdo markaasaa dawladdu qaylis oo cid waliba qayliso waxaa loo qayliyay hay-adaha samafalka maca wasiiradii baa isku daray qaylo howlaha qaabilsanaa waxaa la yidhi waar hay-adaha soo gurmada meel walba wadankii waxaa abaar baa ka dhacdo booyadaa loo baahan yahay dabeetana shirtay galeenoo iyadoo laba yaabsan yahay oo laleeya talo kuwana miyaana inoo tawaabayn ee ilaahay daruurtiisii uu da-siiyey dabeetana cid walba dadku way ka nafteen laakiin waxay ahayd inay intaa ku qancaan weli way sii taagan yihiin haddana weli ciddii ay ciddii waxba siin weyda waxunbay weli ka sugaya fandur eeg buu ilaahay yidhi ilaa aathaari raxmat illaah ilaahay naxariistiisa raadkeeda baleeg raadadkeeda aathaar waa jamac aimada kiradooda mutawaatirka tay qaarkoodna mufrad bay akhriyayaan fandur ilaa aathaari raxmat illaah aathaari iyo aathaar aatharina waa mufradkii aathaarna waa jamici naxariista ilaahay raadkeeda baleeg naxariista ilaahay raadadkeeda roob baa da-ay muxuu ka tegay raada dee cidi kuu sheegi maysee deegaanka eegagoo dee dalka u baxa kayfa yuxyi larda siduu ilaahay dhulka u nooleeyo bacda mowtiha intii ay dhimatay ina daalika lamuxyi lmowta ilaahaasi kuwa dhintayna hadda saasunbuu u noolayn wahuwa calaa kulli shayin qadiir wax walbana wuu kalaa nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dadku markay dhintaan inay ciiddu wada cunaysa ilaa cajba danab laftaayre lafdhu muqdan la yidhaahdo mooyaane taasunba minhu yurakabu linsaan dib u habayntiisa dambe halkaasumaa laga bilaabaya waxa axaadiidta saxaaxa qaarkood ay tilmaamayaan akhrusamaanka markuu ilaahay dadka soo toosina inuu roob ku shubayo roob ayuu ku shubaya leannahu biyay ka dhasheen biyay ku noolaayeen biyi unbaa iminkana lagu soo shubaya markaasaa dabeedna sida hadhuurkunbay soo wada baxayaan dadka walain arsalnaa haddii aanu dirna buu ilaahay riixan dabayl riyaax iyo riix baynu nidhi waxaa mufradkiiyo jamcu mufradku wuxuu u badan yahay waa dabaysha waxalaag kelidu riixan haddii aanu dirno oo fara-awhu ay arkaan wixii u baxay musfaran isaga oo cawna oo cawsahoo cadaaday musfaran isagoo cadaaday wixii geeda u baxay ladalluu waxay noqonayaan min bacdihi dabada yakfuruuna kuwa gaalooba way gaaloobayaan lama mooda inuu ilaahay wax siiyey balaayaa nagu dhacda way cabanayaan oo laya ilaahay nicmadiisi ay soo heleen markaa saricii uu ka cadaadee haamadayntu maray ay meeshii cadaatay waxay noqdeen kuwo ilaahay ka gaalooboon u mahadnaqayninba lama mooda inay wax helaan quustooda intaasay ku simantay alla waxa uu faynaka adigu nabi maxamed oo la tusmicu almawta kuwa dhintay waxba maqashiin maysid walaa tusmicu maqashiin maysid asumma dhagoolayaashana adducaa yeedhmada idaa wallow marka ay dhaqaajiyaan mudbiriina iyagoo sii durkay oo sii fogaaday daba jeediyey wamaa anta adigu ma ihid bihaadi lcumyi in dhalaawayaasha ku oo ka hagaya oo ka hanuuninaya oo ka soo jihaynaya can dalaalatihim ambashadooda indhoole aan cidi hagayn markuu dhaqaajiyo ambado dee adigu sooma hanuuninaysid in tusmicu ma maqashiinaysid ilaa man yu'minu biaayaatina aayadaha iyaga kuwa rumaynaya ayuunbaad wax maqashiinaysaa fahum muslimuun iyagaa ilaahay iyo aayaadkiisaba u hogaansan saasaa ilaahay ku ammaanay awliyadiisa waa wanaagsane saalixiinta halkan kan dhintee la sheegay iyo dhagoolaha iyo indhooluhu dee intuba waxa weeye dadkaan iimaan lahayn oo indhaa jira dhegana way jiraan jirka qofku uu leeyahay ama ruuxdiisuba ay leedahay ruuxdu indhana way leedahay dhegana way leedahay iimaanka iyo daacadana way ku baxaan macsiyadana way ku tirmaan haddii qofka bani aadamkahay uu ruuxdan iyo naftan ku jirtaa uu ku nool yahay naftuna waxay ku nooshahay iimaanka ayay ku nooshahay iimaanka la waayaaba qofki isagoo nool buu baktiisan yahay uu tawafi isma ogee waa tawafi kaas sidaa daraaddeed baa ilaahay magac bixintaas u bixiyey noloshanna isagaa inagu abuuray noloshaa kalena isagunbaa sheegay rabbi allaahu ilaahay aladii ilaahay weeye khalaqakum idin abuuray min dacfin tamardaru idinka abuuray macnaha halkaa waxa muuqaalka aad ka aragta asalkeennu inuu yahayba tamardaro tamardaraaba laydinka abuuray macnaha wasfiganaaba idiin asalaba awoodi idinma asala he itaaldarra idiin asala uma jacala wuxuu yeelay min bacdi dacfin tamardarro dabadeed quwatan awood candhuuf yar baa laga abuurayoo mujo yar oo ilmo yar oo mujo ah aan wax alla wuxuu fahmayaa jirin baa soo dhacay waa daciif quwa ilaahay uu siiyeoo dee waa kan xoogaysteen in muddo karoo isku tumtay noqday uma jacala wuxuu yeelay ilaahay min bacdi quwatin awood dabadeed dacfan wa shayba itaaldarre iyo ciro itaaldarre iyo cira labadaasaa ilaahay isku cad ninkii cirowyaaba uu itaaldaraaba shaaciraa gabyo waxau yihi alaa layta shabaaba yacuudu yowman fa ukhbirahu bima facala almashiibu arguuldaradayda maan dhallinyaronimadi hal maalin usoo noqota bu waxaan uga sheekayn lahaa waxay cira igu samaysay wamaadaa tabtaqi shucaraau minii waqad jaawaztu xadda alarbaciini nin kalena waxau lahaa talow nimankan ii gabyaya lay daba dhigay ma iska kay daayaan ilaa waktigii dacfigaan gaadho afartan dhaafaya waktigii la ciroobayay baan gaadhay waqad jaawastu xadda alarbaciin mar haddii aada aragto shaybka iyo cirada ogow in arrinkaagu isbedelay timihii madoobaa kol hadday caddaadeen waxba dawo iyo garfeedh madoobaysaha isla daba taagin wax soo noqonayaa ma jira way ka sii darayeen way sii caddaan dadkuna way kula yaabi marka dee rag iyo dumartoona ha caamaynine sidaada iska ahow awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakara wajaakum nadiir wakti baan idin cimri siiyey baa ilahay ui kii idin digayo ciradiina way idin timi calaa bacdi tafaasiir yakhluqu maa yashaa wuxuu doono ilaahay abuuraa weliba dee aimada qaarkood cilmigan xadiidkaa marka ay sii taxliilinayaan masalada ama xikmadda cirada ku jirta waxay idhahdeen qofku inta uu awoodda leeyahay timihiisu way iska madoobiin oo waa caadiga laakiin kolka unugyadii jirkiisu ay isbedelaan itaaldarana ay timaado ayaa ilaahay ciradaa dhakadiisii uu ka dhigay maadaama dacfigani jiro iyo tamardaradani timi baa loo caddeeyey si qoraxdu fallaadhaha ay leedahay ee ku dhacaya aanay dhakada waxba u yeelin leannahu caddaanka iyo madowga waa la kala yaqaanaa madowguna wixii kulaylkaa wuu qabtaa caddaankuna reflection buu sameeyaa oo kulaylka wuu iska celiyaa marka ninkan dhakadiisu ay caddahay waa nin dallaayada cad sita un dabeedna qoraxdii ayaa timahan caddi ay ka celinayaan liannahu daciif ilan dacfi baa jire oo difaacii ka dhakada madoobi uu lahaa kani ma laha sidaa darteed kanaa ilaahay ugu gaashaamay marka haddaad adigoo daciifa madoobayso waxaa meeshii musiibaa timi difaacii baad iska xumaysa wa huwa alcaliimu alqadiir ilaahay kii wax walba ogsoon weeyaan ee wax walba kara wa yowma taquumu saacatu buu ilaahay yidhi maalinka qiyaamadu ay istaagayso yuqsimu lmujrimuun waxa dhaaran doonoo dhaar ku xagaf siin doona dembiilayaashii maa labisuu hayra saaca maa labisuu bay ku dhaaran doonaan inaanay nagaanin adduunyadii nagaanin hayra saacata saacad waxaan ahayn waa tawaafuqa aayaadka iyo balaaqada qur-aankay ka midta yowma taquumu saaca maa labisuu hayra saaca waa eraygii oo laba eray oo isqaabisay nimankii waxay ku dhaarteen adduunyadii muddada dheer soo joogay ee mar mutacalimka sheeganaya mar in badan shaqaysanaya mar in badan maalqabeenkaha mar in badan madaxda ahaa ee awoodda lahaa wuxuu leeyahay maanta saacadunbuu ishkii ahaa leanna waktigii baa lumay markaa wuxuu noqday midaan loo aayin oo laga warwaro lagu iishay kadaalika kaanuu saasay ahaadeen yu'fakuuna kuwo loo weydaariyey xaqa iyo waxay ku horumari lahaan yu'fakuuna waa la weydaariye wixii daru ahaa وقال الذين كوي وحي لهذين أوتوا العلم والإيمان أقون يا إيمان كوي لسيي أقون تنوات إلهي أتكو قرات أقون توات وحي لغا كسبضه أقون توات الآخرة كو أغات أقون يا إيمان كوي لهي وسيي وحي لهذين يقوى كوى رجوابي بحي وآيكوا أقون تي إيمان كلسيي وأنبياء ذي وملائكتي ومؤمنين عدي وصفقا كنت المعبان أولا إلهي علمي ونأكسنا السماوية عدة أوسية عمل يا لطيب cilmi iyo camal way isu waafaqay ayaa la hadlay mujrimiintan yaabee dhagaha taagaya waxay yidhahdeen laqad labistum waa nageydeen fii kitaab illaah fii qadaa'i illaahi wa fii qadari ilaahay siduu qoray ee qorshaysnayd adduunyadii waxaa nageydeen ilaa yowmi albacth ilaa maalinkii laysu soo saarayay laga gaarhayay adduunkii waa joogteen intii la idiin qoraydaana joogteen fii kitaabi illaahi maa kaana fii kitaabi illah markay la eego qadarka ilaahay waxaad joogteen intii laydin qoray ilaa qiyaamaha laga soo gaadhay fahaadaa yowmulbaxhi kani waa maalinkii laysa soo saaray walaakinakum kuntum laa taclamuun idinka ahaaday kuwa aan garanayn oo cilmigiiba ah hore idinka lumay iminkana uu idinka lumay fa yowmaidin maalintaas buu ilahay yidhi arrinku saa u adkaadee mujrim iyo gaal sidaa u warwaro laa yanfacu waxba ma tarayo aladiina dalamuu kuwii dulmi falayaashaha macdiratuhum cudurdaarkooda waxba ma tarayo cudurdaar way soo qadimiyo waxanaa jiro waxanaa jiro ma jiro walaa hum malay ahaanin yustactabuun kuwo raaligelin laga doonayo istactaba macnaa istactabtu faactabanii istardaytuhu fa ardaanii walaa hum yustactabuuna kuwa laga doonayo raaligeli ilaahay intuu canaantay raaligeliya aan iska kiindaaya ma jirto boqorradu had iyo jeer marka lagu gafo waxay yidhaahdaan bal qiro dembiga bal ha lagu canaanto dabeetana intaasaa lagu daaya lagu nabadgeliyaa ma taala taas fa bacda fawaati lawaan fursaddii way lumtay ولقد ضربنا للناس ذلك وحان ويالاي ايو الهي في هذا القران قران كان دحديس من كل مثل تصاله كست تصاله كست وباهين قران كان الهي كو يالاي وله مال كلا يي كو ميريسنين ولا ان جيتهم اتاد لت ما دب ايه معجزه لا يقولن الذين كفروا كوي قالوا وحنا يورانيان ان انتم الا مبدلون اذنكم ما تهين باطل وديال مويه وخ كلا باطل وديال بات ساسيدن كورانيا كذلك سدا سيطبع الله الهي ودبوليا على قلوب الذين لا يعلمون kuwa aan cilmiga lahayn qalbigoodii waa la daboolay marka diinta ilaahay baadil buu haystaa ka baadilka wadaa fasbir xejiso ina wacda allaahi xaq ilaahay ballantiisu waa dhab ballantiisa waa akhiro qaaday ballantiisa awliyadiisa adduunyada inuu heeliyo qaaday waa dhab wey ha shakiin ilaahayna ha qawadin walaa yastakifannak yaanay kula soo kicin aladiina laa yuuqinuun kuwaan yaqiinta lahayn ee qalbigooda uu maran yahay waa la ishayaae oo colaalba isku foganoo idinka iyo iyagu waa isku wajahantiine yay kula soo kicin walaa yastakifannak yay ku fududaysanin macnaha qofkaa hebel wuu fudud yahay waa qof aan miisaan lahayn oo itaal daran yay ku harawsanin yacquub oo casharada ka mid abaa wuxuu akriyaya walaa yastaxiqanaka aladiina laa yuuqinuun waa min alistixqaaqo walaa yastaxiqanak waa iyay ku yeelanin aladiina laa yuuqinuun dad ay yeesheen soomaad arag dee intay adduunyada leeyihin gaaladu intay goosamo dadku waa wax annaga ah iyo wax naga hor jeeda warku waa intaasu ku dhan yahay marka iyay iska kiin yeelanina iska kiin ilaali iska ilaaliya nimanka suuraddan laydhaha suuratu luqmaan waa koob iyo soddon aayadaheedu waa afar iyo soddon bismi illaahi araxmaani araxiim aliflaamiim allahu aclamu bimuraadii bidalik ilaahay baa wuxuu yihi tilka tan soo socota aayaatu lkitaabi alxakiim kitaabkii sugnaa aayado ka mida weeye aayadaha suuraddan ay koobsatay hudan waraxma hanuun iyo naxariis buu u yahay lilmuxsiniina samafalayaasha haddaad hanuun iyo naxariis doonaysa samafale noqo aladiina waa kuwii samafalayaasha yuqiimuuna asalaata wa yu'tuuna azakaata salaadiyo sakada ayay isku daraanay bixiyaan tukadaan wahum bilaakhirati hum yuuqinuun aakhiro oo qeybka ilaahay ku jirtana waa yaqiinsan yihin dad shakisan oo warwarkooda uu badan yahay ma aha oo macnaha aan aakhiro rumaysayn maaha aakhiro way rumaysan yihin waa ku talagaleen ulaa'ika kuwaasi calaa hudan min rabbihim hanuun bay ku sugan yihin ilaahay xaggiisa ka yimi sida faraska loo fulo ama kursiga loogu fadhiistay hanuunka ku dul sugan yihin kamay dhicin maaha calaa xarfin min alhudaa laakinahum cala alhudaa hanuunka way ku degeen wa ulaa'ika hum lmuflixuuna kuwaasi way horu mareen tilmaamahaa leh wa min annaasi dadka waxaa ka mida buu ilaahay yidhi aan idin kala sheega ilaahay isagaa ummadda kala yaqaanee man yashtarii mid iibsanaya lahwa alxadiidi lahwa alxadiid warkiisa bilaa macnaha ah liyudilla can sabiilillaahi si uu dadka uga lumiyo ilaahay jidkiisa xaqa ah ee la doonaya dadku inay maraan ay ku hanuunaan bikayri xaq bikayri cilmin aqoon darre iyo jahli baa haya oo warka wanaagsan buu dadka u dayn lahaa intuu kan waalida ah ee wareerka ah ku hagayo wayatakhidahaa husuwan si uu uga dhigto dariiqadaa xaqa ah waa sabiilullaahi ayuu dhayeeldhayal uga dhiganaya ulaa'ika lahum cadaabun muhiin kuwaasi waxay leeyihiin cadaab dullaynaya wayatakhidaha aayadahana waa lagu macnaynaya aayadaha ilaahay wuxuu ka dhiganayaa husuwan ulaaika lahum cadaabun muhiin waidaa tutla calayhi marka lagu dul akhriyo aayaatunaa wallaa wuu dhaqaajinayaa mustakbiran isagoo isqaalqaadaya oo kibroosan taagaya kaa lam yasmacha baa la moodaa inaanu aayadaha maqalba kaana fii udunayhi waqran baa la moodaa dhegihiisa in ay yihiin waqran culays inay dhegaha balaaya saaran tahay uu dhega culus yahay baa la moodaa fabashirhu bicadaabin aliim cadaab kulul ugu bushaaree nin gaalada ka mida buu ahaa ninkaasi marka nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda wacdiyo isaguna habla fanaaniina buu lahaan jiray durbaanadiyo kamansita dabeetana dadku soo ururiya heesoo kaga dhawaajiya buu idhaahdaa oo durbaanada ayaa waxaana garaaca khamriga iyo cunada iyo cabbidaana dadka siiya dabeetana markay kala wareegaan buu idhaahdaa maxameduu iska idin maaweelinaya miyaanay tani ka wanaagsanayn saasuu odhan jiray ilaahay baa sidan u eedeeyey marka aayaadku waxay ka waramayaan heesaha iyo waxa fanka lagu tilmaamay faasidka ah oo lahowl xadiid inay lacag kaa soo gashay iyo inaad ka shaqaysato intuba waa xaraam cabdillahi ibn mascuud saddex waa mufasirkii qur-aanku ahaa saddex jeer buu ku dhaartay in ay heesaha tahay alghinaa lahowl xadiid ummadayda aakhiru zamaanka nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa iman doona buuhi qowmun yastaxiluuna alxira waalxariira waalmacaasif waa dadka dhulka lala jarayo waa xariirta iyo farjiga iyo heesaha iyo durbaanada ayaa wada xalaashan doona bal dadkii halku maraya annujuum baa loo yaqaanaa wakhtigan xidigaha la bidhaaminayo e la higsanayo banaanada heesaysa iyo iyo ka heesaya waxaa se la yaab leh dadkii akhyaarteen ahaa iyo madaxdeeni munaasabad iyo xaflad baa la samaynayaa baa la odhanaya habeen horaa bay socotay markaa dee ragba rag badanoo malaa golayaashiina waa joogaane markaa hablihiibaa miis dheer lasoo saaraya mudadha ka qaawan oo wada laab qaawan waa waa caarkeenii dabeedna waa la daawanaya may iska daayaanay khudbadii iyo taariikhdii iska akhristaan iyo maaweelooyin kale marka arrintaa ha la bedelayn odhan lahayn waayo dadka intii acyaantooda ahayd oo ummadda hormuudka u ahayd hadday hablihii oo halkaa saaran timahoodii iyo laabtoodii iyo candhadoodii iyo ismeermeeriskoodii ay daawanayaan maxaa soo hadhay waxba ma soo hadhin waa ceeb weyn runtii arrintaa ha la bedelo oo maaragtay ha la isgaarsiiyo habna seex ahaan baynu u dhigaynaa marka heesahaasina dee maanta halka ay reer galbeedku dad ku gaadhsiiyeen ninkii faransiiska waa kii ka warramayay lahaa war xuruubu saliibiya iyo dagaalkii karoosku hogaaminayay dadkii muslimiintaha kaga adkaan weynayay aynu gabadhi la-ah iyo tu heesta iyo dhala khamriya hunu geyno markaa ay tumtaan bay kala wareegi doonaan inana waynu u hoos raacin doonaa caqliga ha laga xado dadka maskaxda ha laga guduulo iyo caatifadda waa dagaalkii caatifiga ha wey wa min annaasi man yashtarii lahwa alxadiida liyudila can sabiili illaah isma gelaysa inuu qofku waxaa maaweelo ka dhigto diin ilaahayna raaco qur-aan dhegaysto wacdi dhegaysto waana dhegaysto laadi laba ula maa jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawfi allahu aclam